أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصر bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka wararka qodobadan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo weeraray isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho iyo jirdil ay u geysteen qaar ka mid ah shaqaalihii isbitaalkaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qaabka uu weerarkaasi u dhacay iyo wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa xaalad adag oo la soo darastay dadka itoobiyaanka ah kadib markii ay sii xoogaysteen dagaalada culus ee ka soconaya gobollada dalkaasi haddaba waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xaladihii ugu dambeeyey ee itoobiya qodobadeenna kala dhegaystayaal waxaa ka mid ah in ka badan soddon qof oo ku dhintay daadad waaweyn oo ku dhuftay qaybo ka mid ah afghanistaan waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinku maqashiin doonaa munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay macadka imaamu dahabi ee u furnaa beesha horaarsame mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo hadalla ka jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka
واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo weeraray isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho daadad ku rogmada afghanistaan oo dad ay ku dhinteen iyo xaaladda etoobiya oo laga dayrinayo waxaa wararkaasi xubinta hadalhaynta noogu soo koobaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali haddii aan eegno xubinta hadalhaynta warbaahinta ee guudmarka miregaha islaamiga iyo waxyaabihii ugu dambeeyey maanta ay qoreen ugu horeyn aan eegno barnaamijka faafreebka wararka barta uu ku leeyahay aalada telegaraamka hiiraan dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada oo maanta ka dhacay deegaanka beerayabaal ee dhacduleedka degmada buulaburda ee wilaayada hiiraan ee walaalka waxaa lagu qoray barta dagaalkaas in lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo ku jiray murtad lagu magacaabi jiray cabdi macalin garabey kaasi oo ahaa horjooga macawisleyda ridada hiiraan ah waxaana meydka sarkaalkaas iyo qori iyo boosh uu watay looga cararay goobta dagaalka sidoo kale warbixinta waxay tilmaamaysaa in mujaahidiinta dagaalkaas ay kusoo qaniimeysteen laba mooto oo ay wateen maleeshiyaadka ridada faysal oo markan waxaaan soo qabanayaa websaytka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan warbixino badan ayaa maanta lagu qoray waxaana ugu dambeeya warbixinada lagu qoray gaari weyn oo qof shacab ah ku dilay magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaari nuuca qaada dhagxaanta ayaa maanta xaafadda madiine ee magaalada muqdisho ku jiray qof ka mid ah bulshada deegaanka qofka shilkan ku dhinta ayaa ahaa nin ay badi dadka degan macmacaanka wada garanayaan oo la oran jiray ismaaciil dhagool ismaaciil waxa uu gaariga ku jiray isgooska macmacaanka waxaana dadka goobjoogayaashu ay sheegayaan in gaarigu uu xabaaro sare ku socday markii uu falka geystayna darawalka uu baxsaday markan waxaan soo qabanayaa faysalow websaytka somaali memo warbixino dhowr ah ayaa lagu qoray websaytka waxaana ugu muhiimsan haddii aan ka soo qabto midowda afrika oo walaa cusub ka muujiyey ciidamadiisa ku sugan soomaaliya xilli uu soo dhowaaday soo afjaridda ayaa lagu yidhi howlgalka waxaa loogu yeero atmis ee soomaaliya ayuu ururka midowda afrika eedan kulul u jeediyey waxaa loogu yeero qaramada midoobe ee saraakiisha ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan in hay-adaha reer galbeedka ay gaabis ka dhigeen dhaqaalihii boqolaalka milyan ahaa ee ay ku maalgelin jireen duulaanka ciidanka shisheeye ee soomaaliya ee warbixinta soomaali memo sii socota ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay ururka midowda afrika waxaa lagu sheegay inaysan xilligan suurtagal ahayn in howlgal cusub looga dhawaaqo soomaaliya iyadoo aan lahayn qarashka ciidamada kufaarta atmis ee hadda ku sugan soomaaliya waxaan ka walacsannahay bay yidhahdeen taageera la-aanta qaramada midoobe ee howlgalka atmis suurtagalna ma ahan in howlgal cusub lagu dhawaaqo iyadoo aan la dhammaystirin taageerada atmis waxaana dareemaynaa inuu jiro deg deg ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay midooda afrika ururkan ayaa carabaabay in ay ka xun yihiin in ciidamada afrikaanta soomaaliya laga saaro iyadoo weli ay awood buuxda leedahay xarakada shabaab almujaahidiin arrimahana waxay khasaarin karaan guulihii la gaaray toddoba iyo tobankii sano ee ciidamada midooda afrika ee ka horgolayeen soomaaliya ayaa markale lagu yidhi war-saxaafadeedka ugu dambeyn warbixinta waxaa lagu soo gebagabeeyey dabeeqada bisha diseembar ee sanadkan labada kun afar labaatanka ayaa la filayaa in lasoo afjaro duulaanka ciidamada midooda afrika ee soomaaliya kadib toddoba iyo toban sano oo ay ku sugan yihiin dalka waxaana dalka isaga baxayaan iyagoo aan gaarin hadafkii loo igmaday oo ahaa inay wiiqaan shabaab almujaahidiin ayna dalka ka dhaqangeliyaan nidaamka dimuqraadiga ee kufriga ah faysalow markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada warbixino dhowr ayaa lagu qoray wakaaladda laakiin ciwaankan haddii aan soo qabano hanqaltaaga abey axmed iyo faragelinta imaaraadka oo itoobiya qarka ka tuuraya itoobiya ayaa wajahaysa ayaa lagu yidhi xaalad deganaasho la-aan tan iyo markii uu xukunka dalkaasi la wareegay abiy axmed kaasoo bilowgay xukunkiisa dagaal dad badan ee ku laadeen la galay jabhada tigree dagaalkaas ayaa waxaa gadaal ka riixayay imaaraadka markii uu ka soo baxayna wuxuu mar kale dagaal ilaa iyo maanta socda uu la galay amxaarada abey ayaa colaadan uu hurinaya kaga gol leh inuu talada waddanka itoobiya ku soo ururiyo gacantiisa waxaana arrintaas ku gacansiinaya dowladda imaaraadka hase yeeshee waxaa taas cagsigeeda maalinba maalinta ka dambeysa hadaan kasii dhacaysa etoobiya oo ay dadkeedu ku la-anayaan kuna hantibeeleen gaajana ay la ildiran yihiin dagalla aysan garanayn ujeedka laga leeyahayna weli ay ku jiraan walaalka markan waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada oo ka mid a mareegaha islaamiga in ka badan soddon qof oo ku dhintay daadad ku dhuftay dalka afghanistan walaalka warbixinta websaytka caalamada waxa ay leedahay wasaaradda la socodka musiibooyinka ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa gelinkii dambe ee maanta shaacisay dhimashada soddon iyo saddex qof iyo dhaawaca toddoba iyo labaatan kale kuwaas oo ka dhashay daadad xoogan oo ku dhuftay deegaano badan oo ka tirsan dalka afghanistan wasaaraddu waxay warbixinteeda ku xaqiijisay in ku dhowaad lix boqol oo guri ay gebi ahaanba burbureen kadib markii ay halkaasi ku dhufteen daadadkii u dambeeyey waxay sidoo kale wasaaraddu tilmaantay in daadadku ay sidoo kale galaafteen nolosha tobneeyo xoolo ah oo dadku ay dhaqdaan mas-uul ka tirsan wasaaradda la socodka musiibooyinka imaarada islaamiga ayaa shir jira-id oo uu maanta qabta ku sheegay in dhulbeereed ka badan kun sagaal boqol iyo konton hegtar ay baaba-een ku dhowaad kun qoysna ay saameyn ku yeesheen roobabka iyo daadadka dalkaasi ku dhuftay aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir intaadan ka bixin xubinta ee maxay ahayd maanta hadalhayntii taallay baraha bulshada waa mahadsantahay walaalka faysal mahad ee maanta waxaa aada loo hadalhayey islamarkaana warbaahinta qeybahooda kala duwan ay hadalhayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo saacadihii lasoo dhaafo weerar ku qaaday cisbitalka muqdisho oo ka mid ah goobaha caafimaad ee ku yaala caasimadda waxay jirdil iyo xabsi isugu dareen shaqaalaha cisbitalka iyagoo qalqalgeliyey bukaanadii jiifay waxay sidoo kale dhac u geysteen qaar ka mid ah qalabkii yeelay halkaas sida uu sheegay maamulka cisbitalka dhacdo xalay oo sabti aheed dhacday oo ku dhacday isbitaalka kabacdi markii ay soo weerareen toddoba saac iyo iyo afartan iyo shan daqiiqo fiidnimo ay soo weerareen niman askar ah waxayna isku dayeen inay xoog ku galaan kabacdina waxaa shaqaaqa yar dhex martay oo hadal u badneed nimankii waardiyaasha ahay iyo shaqaalihii iyo nimankii askarta ahay intaas kadib waxay sameeyeen inay sameeyeen handadaad iyo jirdil iyo mataqaanaa qoriga liifkes ay la dhacaan shaqaalihii iyo waardiyihii dhammaan bukaankii jiifana ay ku sameeyaan wa laydhaha khalkhal ay ku sameeyaan oo aad ay u khalkhaliyaan intaas markay dhacday kabacdi waxay qaateen qalabkii isbitaalka qaybo ka mid ah markay nala soo hadleen arrintii aan u sheegnay inaan anugu soo wacnay waxaa yimid taliya taliya ka tirsan saldhigga oo booliska iyo qaybta niisa ee degmada iyo ninkii markii hore alaabta qaatay isbitaalka soo weeraray oo waa socdaan kabacdina waxay sameeyeen kuwii booliska ahay oo saldhigga waxay sameeyeen dadkii la jirdilay oo shaqaalihii iyo securitigii ahaa oo cabashada qabay ayay kaxaysteen way wateen waxayna ku xirteen saldhiggii caawana waa inaga intaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan dibida kugu celiyo faysal mahad iyo qeybaha kale barnaamijka faafreebka wararka aad ayuu u mahadsan yahay bashiir ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin ismaaciil salaad ayaa noo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aanu ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa afar labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay duqeymo ay ka geysteen qayba ka mida magaalada khaza duqeymahaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan oo falastiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa afar xasuuq ayna ku shahiideen dad gaaraya afartan iyo saddex ruux halkay ku dhaawacmeen lixdan iyo laba ruux oo kale goobaha yahuuddu ay xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee annusayraad iyo sidoo kale xaafadda lagu magacaabo shaaric al-rashiid ee ku taalla dhinaca waqooyi ee magaalada khaza iyo qayba ka mid ah koonfurta magaalada khaza xasuuqa ugu daran yahuuddu waxa ay maanta ka geysteen halka lagu magacaabo shaaric al-rashiid goobtaasi ay gumaadka ka geysteen yahuudda waxaa maanta halkaasi ku sugnaa kumanaan kun oo filistiiniyiin ah kuwaasi oo doonayay inay dib ugu laabtaan guryahoodii oo ku yaalla waqooyiga magaalada khaza qaarna ay damacsanaayeen inay bal soo indha-indheeyaan guryihii ay degganaayeen oo muddo bilooyin ka hor ay ugu dambeysay kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaallo culus iyo duqeymo ay yahuuddu halkaa ka geysteen haddaba dadkaasi oo ku socdaaleeyey waddadan lagu magacaabo al-rashiid ee ku taalla bartamaha magaalada khaza ayaa mar qura diyaaradaha yahuuddu ay duqeymo la eegteen waxaa halkaasi ku shahiiday tiro ka mid a dadkaasi halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen haddaba jawiga goobtaasi ayaa sida tan ahaa dhinaca kale goobaha yahuuddu ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada annusayraad lagu magacaabo halkaasi oo dad fara badan ay ku shahiideen dhinaca kale xaaladda macaluusha ee ka jirta magaalada khaza ayaa sii kordhaysa cisbitaallada magaalada khaza waxaa saacadihii lasoo dhaafa la geeyey carruur yaryar kuwaasi oo gaajo darteed miyirka uga tegay iyadoona muuqaallo arrintaasi ku aadanna warbaahintu maanta ay soo gudbinayeen dhinaca kale isku horimaade u dhexeeya muslimiinta reer falastiin iyo yahuudda lagu deegaameeyey magaalada ramalla iyo sidoo kale magaalada naabolis ayaa halkaasi ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo waramayaa in yahuuddu ay weerar ku qaadeen goobo ganacsi iyo sidoo kale gaadiid ay lahaayeen muslimiinta reer falastiin oo qaarkoodna ay gubeen waxaana sidoo kale jirtay in dad falastiiniyiin ah ay ku shahiideen isku horimaadadaasi kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sida warbaahintu ay sheegtay maanta haddaba bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka falastiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda waaxda caafimaadka khaza waxay sheegtay caawa in tirada guud ee shuhadada ay iminka marayso soddon iyo saddex kun toddoba boqol sagaal iyo labaatan ruux dhaawacana uu marayo lix iyo toddobaatan kun saddex boqol koob iyo toddobaatan ruux markaana aan eegno halkee ayay maraysaa khaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay sheegeen inay maanta duqeymo ku qaadeen fariisimo yuhuuddu ay ku leeyihiin magaalada khaza waxay sidoo kale kooxaha wahayska caabinta reer falastiin sheegeen in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay gaarsiiyeen yuhuudda xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuuddana waa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa markanna wilaayada islaamiga ah ee gado munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabaynayay macadka imaamu dahabi dafcadiisa saddexaad ayaa lagu soo xiray deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada ceelcadde wilaayada islaamiga ee gado xafladda xiritaanka macadka oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa hadallo kookooban laga jeediyey ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonnaa maamulaha macadka imaamu dahabi oo ka warbixinaya marxaladihii kala duwanaa ee saddexdii sane ee lasoo dhaafay macadka uu soo maray بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله سبحانه وتعالى أيام هادس كله أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا مهد الله سبحانه وتعالى كذب وحان أمهد علينا dadka ka soo qaybgalaya xafladda hadday yihiin walaayada heer gobol iyo heer degmo nuqabo salaadiin nabaddoonno culamaauddiin bulshada qaybaheeda kala duwan kasoo qaybgalayaasha xafladda dhammaantood waan u mahad celinaynaa intaas kadib macadka aan u fadhino ikhtitaamkiisa isimkiisa iyo magaciisa waxaa la yidhaahdaa almacad imaamu dahabi waxaana iska leh beesha la yidhaahdo howrarsamo ama areer waxaana la furay macadkaasi kun afar boqol afartan iyo labadii markayd hijiriyada ay ahayd ayaa la furay intaa markaa uu soconayay macadkaas waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo aada u tiro badan duruustaasi marka haddaan wax ka tilmaanno waxaa ka mid ah qur-aankii ayaa lagu qaatay culuumtiisana waa lagu qaatay sida tajwiidka oo laga qaatay kutubo kala duwan sida tuxfatul adfaalka hidaayatulmustafiid aljazariya waxaa kaloo lagu qaatay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa lagu qaatay shan iyo tobanka jus ee hoose ayaa lagu qaatay laga soo bilaabo suuratlkahfi ilaa laga gaaro suuratunnaas waxaa kaloo lagu qaatay macadka fiqhi ayaa lagu qaatay oo kutubo dhowra laga qaatay sida sifatu salaad abishujaac iyo yaquutu nafiis waxaa kaloo iyadana lagu qaatay macadka alcaqiida oo laga qaatay kutub aada u tiro badan sida waajibaadka usuulu thalaahaha kitaabu tawxiidka sulamulwusuulka caqiidat alwaasidiya waxaa kaloo lagu qaatay oo intuu macadkaa soconaya lagu qaatay axaadiidta nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga qaatay iyadana kutubo tiro badan ayaa laga qaatay sida arbaciinka waxaa kaloo laga qaatay islaaxu lmujtamaca cumdat alaxkaam riyaadu saalixiin iyo buluuqu lmaraam waxaa kaloo lagu qaatay usuulu lfiqhi oo laga qaatay laba kutub oo kale ah al usuul min cilmi alusuul iyo sharxu lwaraqaat waxaa kaloo lagu qaatay alqawaacid alfiqhiya oo laga qaatay laba kutub oo kale ah naasiru sicdiga iyo alfadfariya waxaa kaloo lagu qaatay inta uu ay halkaas macadka uu durustiisa ay soconaysay siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo iyadana laga qaatay kutubo kala duwan sida urjuusatulmi'iya iyo taariikhu lislaami iyo khulaasa nuurulyaqiin waxaa kale oo lagu qaatay intii macadka uu soconayay oo duruusta lagu qaatay ka mid aheed sida xisaabta juquraafiga ayaa lagu qaatay marka duruusta lagu qaatay macadka aad ayay u tiro badan tahay fawaaid fara badanna way lahayd allihii waxaa mahad iskale marka ina soo gaarsiiyey ikhtitaamkiisa iyo maanta loo fadhiyo maantaoo ay tahay yowmulkhamiis ay tahay bisha shawaal sad ee labadeeda kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya marka waxaan u mahad celinaynaa allihii noo suurtageliyey inuu halkaa iyo ikhtitaamka uu ina soo gaarsiiyo waxaan leenahay marka in waxaan dardaarmaynaa oo si guud muslimiinta dhammaan u sheegaynaa in ay macaahidda ay dardargeliyaan dowraadka sharciga lagu wada dadaalo ubadkana diinta islaamka la baro si ay cadowgooda ay u gartaan haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markana codkaad dhegaysan doontaan waa ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha horarsame ee macadka loo soo gebagabeeyey الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بأم هذا سبحانه وتعالى لو سبروك لي حبرة قيمة بدن إلهي بأكم حسن وخاصة غريضا يا الله وما أنت لغو كلمي وما عدك هرو لسان فقردي إمام ذهبي ما عدك سدحات لغو سوق بقبيي كي هرو إمام ذهبي فقريس الله بعضنا سدح فترة لغو دميي maantana ma garanaysaa macadkii iyo walaayadii iyo deegaankiiba ay ku kulansan yihiin ree yaaqla waa u mahad celinayaa ilaahay ha barakeeyo waxaa kaloo u mahad celinayaa macallimiintii ardada waxbaraysay soo jooday habeynay maalin juhdi ku bixinaysay ku dhafraysay duruusta u taagneed ku sabar ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay iyagana diintooda anfac u yeelo ilaahay ha barakeeyo ardadii dhabar adeegtay oo ma garanaysaa ku sabartay tacliintu ilaa sabar bay u baahan tahay wakhti in la geliyay u baahan tahay ayadoo la tashwiishinayo oo ardaday garabkoodaheed ay tageen ayagaa soo haray kuwa horena lagu tashwiishiyey inay isaga huleelaan duurka ilaahay ee ma garanaysaa ay ka baxaan camalkan diinta ah kuwa marka aanan ku dayanin oo fansaalaha minha ayna ku dhicin oo ilaahay sugay sabarna la imaaday waxaan leenahay diintiina anfac allah u yeelo waaliga walaalka abu anas oo dee xilliga gobolku yimid asaga makaatiibtiisaba si gaara macadka u raacayaynayay oo fiirinayay oo magaranaysaa qaymaynayay wixii ku soo kordha axwaashiisa meeshay marayso maantana ikhtitaamka ka soo qaybgalay oo nala xiraaya waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ayan ilaahi subxaana watacaala ha xifdiyo ardadan haddaan ku yaran noqdo ardoy ilaahay adan barakeeya waa la idiin duceeyey dardaaranna waa la idin siiyey waxaad nasiib u yeelateen oo la idin barayna waa diinta ilaahay sharciga ilaahay weeye duruusta aad barateenna waa dhegaysanaynay hadday magaranaysaa qur-aanka ilaahay tahay tafsiirka hadduu yahay towxiid hadduu yahay siire hadduu yahay qawaacid hadduu yahay fiqi hadduu yahay manduumo hadduu yahay waa maqlaynay wax badan baa laydin baray adinkuna aad barateen juhdi baa laydin geliyey oo maal baa laydin geliyey oo wakhti baa laydinku bixiyey hadday tahay xarakadii guud iyo hataa ay tahay heer gobol iyo heer degmo maskaxda badanoo laydin geliyey iyo juhdiga laydinku bixiyey ha beer daraynino diinkii ilaahay oo laydin baray meelaan manaasib u hayn ha la aadino war dardaaranka ma maqlaysaan maadaama aad sabarteen saddex sana aad waxbaranayseen maanta ilaahay wax idin fahamsiiyey inaad wax sii kororhisataan oo aqoonta aad kororhisataan oo juhdi dheeraad aad bixisaan oo meel rida aan la aadin oo aanan gaalo la aadin yaan idinkala dardaarmayaa meel xaqay la idin geliyey oo ma garanaysaa dhidi lahaa oo dhidi dhaqaalo lahaa oo dhiig lahaa oo awood lahaa oo maskax lahaa inaadan beerdaraynin baan idinkula talinayaa si ay diintiinna anfac u yeelato kuwa taariikhda gale aad u noqotaan hogaamiye diimeed aad u noqotaan kuwa naftoodan anfacay islaamkana anfacay aad ilaahay idinkaga dhigo taasaan idinkula dardaarmayaa waxaan leenahay cadowgan wareegahay wuxuu la wareegahaya waa nuurkaas yarkuu rabaa inuu damiye wax kale noogu soo duulahayo annagana moogta hadda beesha soomaaliya haddaan hadaansadanahayba ayadoo magaalooyinkanaga oo cadowga haysa baan iska hurdaynaa oon xoolaha raacanaynaa oon ganacsanaynaa oon beeraha tabcaynaa yaa noo maqan oo cadowgan dhulka ka kicinaya micid baa noo maqan mise shabaab baa nooga wakiil ah sharci ilaahay iyo diinta ilaahay iyo jihaadka ilaahay iyo kitaabka ilaahay shabaab baa ka wakiil ah dadkan kale oo muslimiinta oo soomaalida ama sadaha ah oo masaajidda salaada ku oogahaya jihaadka soo laguma laha inay gaalada la diriraan soo laguma laha war islaamow baraaruga oo sidow baraaruga oo fadhigaan ka kacno oo dalkanagaan cadowga ka xuraysanna muslimiinta fadhida iyo sadahana intaasaan kula dardaarmaya waxaan leeyahay ardow diintiinna anfac allaha ka dhigo diintiinna mid anfacal allaha ka dhigo allaha idin sugo oo ilaahay hana wada suga macallimiintii juhdi idinku bixisayna ayagana allah ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo qiyaadadii arrintan soo aroorisay oo juhdigan bixisayna ilaahay hanoo ilaaliya ilaahay subxaana wa tacaala hadday tahay heer gobol hadday tahay heer xaraki hadday heer degma tahayba ilaahay hanoo ilaaliyo kuwa furunta joogo oo ma garanaysa aan meeshan ku hurdayno oo dhiiggooda daadinaya ilaahay subxaana wa tacaala shuhadadooda ha aqbala dhaawacoodana ilaahay ha buskeeya ma garanaysaa libaaxyihii bariga afrikana allah ka dhigo cadowgan ilaahay nagu dulqaada ilaahay subxana wa tacaala ameerika ha duumiya ilaahu ameerika dumi ilaahu yahuud dumi ilaahu yahuud dumi ilaahu falastiin u gargaara ilaahu falastiin u gargaara ilaahu muslimiintoo dhan u gargaara ilaahu adigaa weyna waaxida awoodda adigaa leh maamulka adigaa leh aday kuu sahlanta ilaahu gaalada naga dulqaata ilaahu turki dumi waan ugu soo deelaya turki allaha dumiya imaaraad allaha dumiya etoobiya allaha dumiya kenya allaha dumiya jabuuti allaha dumiya ridda allaha dumiya ilaahay subxaana wa tacala murtidadan ha dumiya muslimiintana midnimo iyo cizi sharaf allaha siiyo dalkan ma garanaysaa imaara islaamiya ee ka talisa ilaahay gaalada ha ka dulqaada hadoo bilowto dhegaystayaal sidoo kale marti sharaf kala duwan ayaa xafladdaasi hadallo ka jeediyey balse markana codka aad maqli doontaan waa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إلهي بان أمهد علينا سبحانه وتعالى إلهي نوغ نمعي نمعيك أن لكوبي كرين أيوه رئيس نمعة الإسلام والإيمان آه ثم بعد يد وحان مرباد أمهد علينا warbaahinta islaamiga ah sida alkataa'ib al akhbaariya andalus oo runtii ummadda u soo gudbisa xaqiiqada dhabta ah loolana kula jirto acadaada ilaahay subxaanahu watacaala inuus hayno waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran walaalaha juhdiga bixinayo ilaahay subxaanahu watacaala amhaalkooda ha badiyo dadka kasoo qaybgalayaasha guud ahaan nuqubada ogaasyada suldaanada inta kasoo qayb gashay macadka kan ee maanta aanu marayno gebagabadiisa waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran intii aad soo qaadeen tillaabadii aad soo qaadeen ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiinna xasanaadka ha idiin saaro mar labaad waxaanu mahad celinaynaa waalidiintii dhashay ragga kan ee cilmiga halkan ku daraasaynayay muddada saddexda sana ah ayagoo waxa weeyaan xaafadda ka soo tabantaabinayay kuna dhiirigelinayay inay carruurtooda wax bartaan waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran maanta waad aragtaan wixii wanaag ah oo aad bixiseen miraheda ayaad dareemaysaan waanu mahad celinaynaa waalidiinta jasaakum allahu khayran idin leenahay waxaan mar kale u mahad celinaynaa culummadii macallimiintii halkan ka bixiyey daruusta ee ku sabray ayagoo ilaahay subxaanahu watacaala gudanayo ammaanadii uu saaray waxaanu idiin leenahay jasaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin barakeeyo waanu aragnaa dadaalkiinna duca unbaad nugu leedihiin insha allahu tacaala dulaabta ama ardada nafteedu oo juhdi badan bixiyey waxaannu idiin leenahay hambalyo inta gashay qodobka koowaad maanta fursaan haysannaa cilmigii dhexdeenna u yeellaa culummadii waannu haysannaa inaan furaskeenna ka faa'iidaysanno maanta furaska aan haysanna waxaa ka mid a inaan nahay dhallinyaro da'yar ah furasna haysato aan ka faa'iidaysanna furaskeenno cilmiga caafimaadka waan haysannaa fursaddiina waan haysannaa yaanu maanta waxa weeyaan dib isu dhigin waxaannu leenahay inta maanta ka faa'iidaysatay cilmiga kan dadaalkiinna sii wada shalay waxaad aheedeen arday maantana waxaad tihiin culummo waa inaad waxaa weeyaan u sii gudubteen shuyuukh inaad noqotaan ummaddana waxaa weeyaan cilmiga aad bartaan qiyaada aad noqotaan ummadda aad hoggaamisaan shareecada islaamka aad barataan ummaddana waxaa weeyaan aad ugu yeertaan wasaayaadka aan dardaarmaya waxaa ka mid a taqwallaahi fi siri walcalan ilahay inaad ka boqdaan subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay idinku kaalmaynaya cabsidaas oo una ugu kaalmaynaya cilmiga inaan baranno qodobka labaad oo ardadu dardaarmaya waxay tahay ikhlaas camalka inuu ikhlaas naga noqdo maxaa yeele ikhlaasku waa shay qaali ah oo qofka maalinta qiyaama wax u tarayo marka inaan ikhlaaska ku dadaalno waan dardaarmaynaa qodobka saddexaad aan dardaarmayna waxay tahay itqaanu alcamal watarkiis caleyh waxaa weeyaan wakhtigeenna iyo aan ka faa'iidaysanna iyo inta yar aan barinine aan ku far adeegno qodobka kale ee ardada aanu daarmeen waxaa weyaan ugu dambeeyo xusnulkhuluq dabeicad wanaagsan taasoo allah subxaana wa tacaala uu nabiga ku ammaanay maxamed ahay sala allahu caleyh wasalam wa innaka la calaa khuluqin cadiim dabeicadda wanaagsan ayadana waxaa laga maarmaan ah inay qofka u fududaynayso barashada cilmiga in uu kaalmaynayso xusnigaas wanaagsan iyo dabeicadaas wanaagsan waa shay loo ammaanay aan ku dadaalan leenahay guud ahaan inta waxaa weyaan halka soo xaadirtay waxaanu leenahay waad aragtaan ardadii muddada kooban cilmiga baranaysay maanta way guulaystaan alxamdulilah wayna sii socdaanoo waxaa weyaan waa ayagoo waxaa weyaan dulaab ah haddana cilmi raadis ah oo mar labaad u xeroon doono ama xerayso doono cilmigasii raadi doono waxaanu idiin leenahay ilmihiinnu sidaanoo kale waa inaad ugu raadisaan cilmigan qaaliga ah oo fursiga furuska ah waa inaad la raasataan waxaanu idin leenahay marka insha allahu tacaala ka faa'iidaysto wakhtiga ha laga faa'iidaysto ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa ha la barto ummaddana ha looga yeero intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa haadaa wabilaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ugu dambayn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa bandhig cilmiyeed ay sameeyeen ardayda macadka imaamu dahabi dufcadiisa saddexaad ee xafladda loo qabtay الحمد لله العزيز الحميد القوي المجيد أنزل الطغاة ببطشه الشديد وأذل بالقهر كل جبار عنيد نحمده ونستنصره وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبدئ ويعيد ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل بالقرآن من يخاف وعيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا تزال على كر الجديدين وسلم تسليما يكثر ويزيد أما بعد لقد من الله جل وعلا علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ثم أقدم الشكر إلى جميع قائدة الجهاد وأخص بالشكر خاصة إلى أميرنا الحبيب الشيخ المجاهد الدكتور أيمن الظواهر حفظه الله ورعاه ونائبه وإلى جميع قائد الجهاد في العالم جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا ثم أقدم الشكر الجزير لحركة الشباب المجاهدين وأخص بالشكر خاصة إلى أميرنا الحبيب أبي عبيد أحمد عمر حفظه الله ورعاه وقد وضعت الحركة دعائم المجتمع الإسلامي في الولايات الإسلامية ثم أقدم الشكر إلى جميع نقباء إلى قبيلة يورسم وخاصة السلطان العام لقبيلة يورسم واس عبد الله معلم هارون جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا ثم أقدم الشكر إلى جميع أساتذتنا الكرام الذين قاموا وصابروا في طريقة تعلمنا وتربيتنا ليلا ونهارا جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا ثم نحيي ونشكر إلى جميع المشاركين في هذه الحفلة القيمة جزاكم الله خير الجزاء وقد تعلمنا حقيقة لمعهدنا فنون كثير وقد جمعتها هذه الأبيات وقد أخذنا فيه فنونا شتى منه القرآن والتفسير فاعلما كذا التصحيح والعقيدة الصحيحة وبعدها فالسنة المطهرة والفقه مع قواعد الفقهية وبعدها الأصول فاسمع عنا واللغة والجغراف والحساب ومن يريد تفصيل فبالديوان أيضا أما الرئيس حكومة الرد حسن شيخ محمود نقول له أيها الأحمق فلا تغتر لحزك ودمعك لميليشيات الردة وقطاع الطرق وكلماتك الكاذبة الفاضحة ووعودك الزائفة التي يتمنى بها أولياؤك فإنها داب الطواغيت والفراعنة قبل وقوف على الحقائق كما قال تعالى في شأن فرعون وملئه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون وبعد ففي بداية اللقاء أرحب بجميع الحاضرين من الأمراء والعلماء والنقباء والآباء والأمهات والمعلمين وجميع المشاركين في هذه الحفلة المباركة في الحفلة الاختتام لمعهد الإمام الذهبي المفتوح 1442 فإخواننا الكريم هذا يوم الاختتام يوم الخميس الموافق من شهر شوال في عام 1445 من الهجرة الشريفة النبوية ونسأل الله أن أن يسر لقاءنا ويستر ذنوبنا ويجعل لقاءنا خيرا وبركة الحمد لله الذي قد تمم على الإمام الذهبي ثانيا وبعد حمد الله حمدا بالغا على الحركة الشباب جددا التي تعلمنا بها العلوم بدون أجرة على آبائنا نسأل الله الجليل الأكرم بالعافية العفو والثبات في الإسلام وثانيا نشكر شكرا بالغا من النقباء والمعلمين وخاصة من المعلمين بذلوا جهودهم لنعلم العلوم وأخرجوا الظلم إلينا من إلى النور واليقين والهدى الإيمان وثالثا نذكر في الخسارة هم الذي تسللون الوارثة على الرسول المصطفى البشير بهديه ونهجه المنير من غير تعطيل ولا تبديل بدون تحريف ولا تمثيل على قضية لأهل الإسلام تقع في جنوب أهل الشام وهي قضية كما أقول وأمرها مر كما سمعتم وفي فلسطين حروب كثير في منذ عام غار وسز هجري ونسأل الله لهم تخليصا من اليهود الحاقدين الحسدا جزاكم الله خير في حسن اجتماعكم وإلى لقاء سعيد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما التي فيها من الفوائد فمن علاها العلم بالمقاصد والضبط والتسهيل للحفظ كذا تفهم مفتي نهجه والماخذ وكونها أدلة الأحكام فيه خلاف ضالب الإحكام والحق أن بعضها منها كما إذا أتت بالناس شرع فاعلما أصولنا القرآن ثم السنة وبعدها الإجماع فاسمع عنا من بعده مساحة من قياس أحكامنا قامت بذا القسطاس وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ذرنه شيء قالوا لا يبقى من ذرنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمسة يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمسة كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز بخير والحمد لله أريد أن ألقى أسئلة تتعلق في السيرة هل تستطيع أن تشارك معي؟
نعم ستلقى إليك ردا جوابا إن شاء الله من هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ومن عبد مناف من ذرية عدنان وعدنان من ذرية نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام من أين نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نشأ في الصحراء بين بني سعد أربع سنوات يتمتع بالسفاء الصحراء ونقاء جوها وسلامة لقتها فنشأ القوي الجسم فسيح اللسان كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟
63 سنة متى وقعت غزوة بدر؟
وقعت في يوم السابع عشر من رمضان السنة الثانية من الهجرة اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه أخرج في مقام نظام ظهري أذم ذرياته كذري وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز بخير والحمد لله أريد أن نعرض عليك أسئلة تتعلق في الفقه هل تستطيع أن تشارك معي؟
نعم قل ما بدا لك ستلقى ردا جميلا إن شاء الله أذكر وسائل الطهارة الماء الماء والتراب والدابق وحجر الاستنجاء ما هي الوضوء لغة وشرعا؟
لغة اسم لغسل بعض الأعضاء وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة أذكر أقسام النجاة مغلظة ومخففة ومتوسطة ما هي الصلاة لغة وشرعا؟
لغة الدعاء بخير وشرعا أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا كم شروط وجوب الصلاة وما ستة وهي الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس وهل أنت مستعد للأسئلة؟
نعم ما هي الجمعة؟ الجمعة ركعتان تؤديان وقت الظهر في اليوم المعروف ماذا يجب للميت غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه ما حكم الظهار التحريم waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana caawa ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu